جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismi illaahi araxmaani araxiim waa subax khamiisa toddobiyo labaatanka ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa degmada tawfiiq ee masaajid cadigudud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe urur gaaleedka midooda afrika ayaa walaac ka muujiyey in dhaqaala darro owgeed uu u fashilmo duulaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa xilkii ka qaaday madaxweynihii maamul goboleedka tigre xilli ay ka sii daraysa xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya tartan u dhexeeyey macaahidda shareecada qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ah ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe multaqa cilmiyeed ballaaran ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada galhareere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud kaasoo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kala duwan iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay degmada boosaaso ee xarunta gobolka waqooyi bari ee soomaaliya haweenka ku dhaqan deegaano hoostaga degmada xuduur ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa afur u samaysay qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa degmada tawfiiq ee masaajid caliguduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe maalintii labaad waxay raayada towxiidka ka babanaysaa degmada masaajid caliguduud iyo deegaanka geelgub ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxaana labadaasi magaalo si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta bulshada ku dhaqan degmada tawfiiq ee horey loo oran jiray masaajid caliguduud ayaa saaka kuwaa bariistay iyagoo ay ka dulbabanaysa raayada towxiidka waxaana xusid mudan in weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay masaajid caliguduud lagu dilay shan iyo toban askari oo murtadiin ah laguna dhaawacay lix askari oo murtadiin ah halka nolosha lagu qabtay shan askari oo isla murtadiin ah urur gaaleedka midooda afrika ayaa walaac ka muujiyey in dhaqaale darro owgeed uu u fashilmo duulaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abushayba xilli ay kooxda ridada soomaaliya guuldarooyin waaweyn dhabarka loo saariyey dagaalada ka socda qaar ka mid ah wilaayaadka dalka ee kaabiga ku haya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayay isliibiyiinta afrikaanta ayana wajahayaan caqabado hor leh oo halis gelin kara duulaanka gardarada ah oo ay ku joogaan dalka ururgaaleedka midowda afrika ayaa ku dhawaaqay in hubanti la-aan dhanka maaliyadda ay haysato waxa loogu yeero howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya oo loola jeedo duulaanka siliibiga ah ee isbahaysiga afrikaanta uu ku joogo dalka soomaaliya maxamuud cali yuusuf oo ah guddoomiyaha cusub ee ururka midowda afrika ayaa shaaciyey in la leeyahay dhaqaalihii ka imaan jiray dowladaha reer galbeedka ee lagu tabantaabiin jiray kufaarta afrikaanta wuxuu carbaabay in wixii ka dambeeya bisha julaay ee sanadkan aan wax mushaar iyo zaad ah loo hayn ciidamada afrikaanta ee soomaaliya ku sugan as the African Union, we need to continue to deploy the utmost effort needed uh, to bring this uh, post-ATMIS mission and to reach the goal of uh, launching the AU SOMA mission by July 2025.
haddii aan nahay ururka midowda afrika waa inaan sii wadnaa taageerada aan siino soomaaliya si ay u gaarto isku filnaanshiyo waxaana la qorsheynayaa in howlgalka atmis a u s som ilaa iyo bisha julaay ee soo socota weli waxaa jira caqabada waaweyn oo ka horgudban howlgalka kaas oo ah dhinaca maaliyadda waxaa jira caqabado badan oo la xiriira arrimaha saadka ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ku sugan laakiin waxaa aaminsanahay in niyad wanaag uu jiro oo laga yaabo in xal laga gaaro There are still some challenges, uh, financially speaking. There are a lot of logistic challenges. But I think the goodwill is here, the readiness is here. We are committed to improve the way we are delivering services uh, as the African Union.
sidoo kale wuxuu tilmaamay in marxalad adag uu wajahayo howlgalka cusub ee loogu yeero ayusum kaasoo aan weli helin taageero maaliyadeed islamarkaana go-aano cusub oo looga qaadan doono shir bisha mey isugu imaanayaan waxa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobay The African Union peace mission in Somalia is, as I said, in the transition period. And I also want to underline here that, uh, that these challenges can be overcome, but we need engagement, we need commitment.
howlgalka nabadda midowda afrika ee soomaaliya sidaan hore u sheegay wuxuu haatan marayaa marxalad kala guur ah waxaan rabaa in halkan aan ka caddeeyo in caqabadaha jiro laga gudbi karo balse waxaan u baahannahay dadaal ka go'naanshiyo iyo taageerada bulshada caalamka berri waxaan sii wadi doonaa la tashiga aan la leeyahay beesha caalamka iyo saaxiibbada waxaana durbaba ka bilaabayaa adis ababa inaan la hadlo qaar ka mid ah saaxiibbadeenna si aan u hubiyo in aan dowladda federaalka soomaaliya la dayicin oo weli ay tahay xudunta danaha caalamka in wakhtigan xasaasiga ah la dayaco oo meel cidlo ah looga tago dowladda soomaaliya ma ahan wax u wanaagsan afrika We need the support of the international community. I will be engaging the, s- the international community and the partners tomorrow. I have already started in Addis Ababa to uh, speak to some of, uh, of our partners.
gudoomiyaha ururka midowda afrika ayaa ugu baaqay gaalada caalamka inay kooxda ridada meel cilaha uga dhaqaaqin islamarkaana ay siiyaan taageero aad baad u mahadsan tahay abuushayba ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa xilkii ka qaaday madaxweynihii maamul goboleedka tigree xilli ay kasii daraysa xiisadda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya waa kan marwaan maxamed oo warbixintan inoo haya sida uu daabacay wargeeska addis standard abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa xilka ka xayuubiyey madaxweynihii ku-meel gaarka ahaa ee tigree ninka lagu magacaabo getaaju reedha abiy axmed ayaa sheegay in wakhtiga getaaju reedha uu dhammaaday waxaana la saadaalinayaa in isbeddel ballaaran la doonayo in lagu sameeyo maamulka tigree qoraal uu soo dhigay bartiisa x ayuu abiy ku sheegay in reedho uu ku sameeyey xilka qaadis islamarkaana uu dhammaaday muddo xiliedkiisa wuxuuna sii raaciyey in cidda beddelayso ay dooranayaan shacabka tigree oo iyagu ay xulanayaan isagoona qoraalkiisa ugu baaqay inay soo gudbiyaan magaca hogaamiyaha ay doonayaan inuu hogaamiyo gobolka khilaafkii sii xoogeysanaya ee u dhexeeya labada kooxood ayaa sii lixaasiday toddobaadkii hore kadib markii gataaju uu shaqada ka joojiyey saddex sargaal oo ka tirsan taliyayaasha ciidamada tallaabadaas waxaa diiday xafiiska waxaa loogu yeero nabadda iyo amniga ee gobolka ee uu hogaamiyo tadhese tani waxay kusoo beegantay xilli toddobaadkii lasoo dhaafay getaaju reedha laga soo ceeriyey magaalada maqalla waxaana la wareegay hogaamiyaha t b l f oo uu loolanka kala dhexeeyo waad mahadsan tahay marwaan murtaqi cilmiyeed ballaaran ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada galhareer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud kaasoo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kala duwan sida warbixintan uu ku hayay cabdiraxiin sheekh cali
waa multaqa cilmiyadeed ay ka faa'iidaysteen gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud kaas oo u socday haweenka muddo saddex maalimood ah waxayna ku qaateen duruuso kala duwan oo ay ka faa'iidaysteen dhammaan gabdhihii ka soo qaybgalay bladda lagu soo gebagabaynayay multaqaan waxaa ka soo qaybgalay mas'uuliyiinta wilaayada culimaa'udiin nuqabo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gabdhaha waxay ka codsadeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo kan maktabka dacwada in loo soo celceliyo multaqahan oo kale halkan waxaan ku qaadanay multaqa cilmiyeed noo socday saddex maalmood multaqahaas oo ciwaankiisa uu ahaay wa ina jundana lahumul qaalibuun maalintii ugu horreysa waxaan qaadanay fadlu shahri ramadaan dooru lmar'ati almuslima fi ddacwati waaljihaad fatuuxaati ramadaaniya cardu aflaam aljihaadiya maalintii labaad waxaan qaadanay axkaamu siyaam axkaamu libaasi sharciyi tarbiyatu jiili lmustaqbal maalintii saddexaad waxaan qaadanay al-ukhuwatu aliimaaniya waxaan codsanaynaa in naloo soo celceliyo ilaahi subxaana tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco kuwa ku dhaqman uu naga dhigo na multaqa cilmiyeed aan maalmahan meeshaan ku qaadanayna annagoo ah gabdhaha galgaduud gaar ahaan gabdhaha degmada galhareeri ku nool ilaahay fadligiis wax badan ayaan ka faa'iidnay naqiib cabdulaahi sheekh ayaa madasha ka jeediyey kelimad bogaadin ah waxaan halkan usoo fadhiisanay inaan la wadaagno gabdhaha muslimaadka ah inaan la qayb qaadanno taasoo lagu kordhinayo aqoon cilmiyoodkeeda in aan farxadda kala qayb qaadanno si aan wax badan uga ogaano aqoonta tacliimeed iyo cid allaale iyo ciddii maanta ay wacdarahan kaalinta mugala ka qaadan doonta si aan shaahideen uga ahaano yaan halka usoo fadhiisanay haddaan nahay marka ku odayaal ahaan waxaan baraarujinaynaa ee, gabdhuhu waxay lafdhabar u yihiin waa halka laga soo aas-aaso ama laga tarbiyeeyo dadka loo diyaarinayo in ay noqdaan hoggaanada islaamka hoggaaminaya abwaan taako macalin ciise oo ka soo qayb galay multaqaha ayaa tix gab ayaa ka tiriyey goobta gabdheenna tootoosan oo xaga ku taamaya tacliintoodhunay diinta teeganka u tagan ee jalbaaba waaweyn tushaya taageer soconaya towxiidkana ku dhegeeye shirkigii meel isaga tuuray inta gaalinow taabta rabo oo tacadin u geysto in mujaahidow tanasulee qoriga ou tiirsho qofkii taa sugayo aqligii waaba ka tegaye waa inaan tafaaxiidan oon diriru ta haddiise leeska tuuree sharcigaanaan tixgeli weyno gaaladu inay naga tegee taa la sugi maaye sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa u mahadceliyey dhammaan dadkii ka qayb qaatay iyo kuwii ka faa'iidaystay ee maanta waxaan joognaa dowdowada murtaqihii maalmahan ku socday hoolkan degmada galhareeri murtaqahaas oo ahaa murtaqa cilmi ah oo ramadaani ah loogu talagalay ee nashaadinta iyo isbaraarujinta iyo maswacyigelinta loogu talagalay ee culmo ajilo ah iyo reeg dalabatulcilmi ay ka qayb qaateen ummadoodana ay ka faa'iidaysatay ee mawaadiic kala duwanna looga hadlay sida axkaamu ramadaan waxaa kale looga hadlay tarbiyatu jiil mustaqbal in maaragtay lasoo saaro jiil iyo dhallinyaro mustaqbalka ummadda muslimiinta ee anfaco cibaado oo bishan runtii dhexdeeda ah oo isfaadatul cilmi ee maaragtay meesha ay ka dhacday nashaadaad kale oo tira badan oo maaragtay marka waxyaalaha cusuba sida aflaamti ee runtii waxa waaye wakhti aad iyo aad looga faa'iidaystay wilaayada galgaduud ayaa waxay dadaal ballaaran ku bixinaysaa sidii loo kordhin lahaa aqoonta diimeed ee haweenka muslimaadka ah mahadsanid cabdiraxiin haweenka ku dhaqan deegaano hoostaga degmada xudur ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxaa mar kale haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bakool hadiyado kala duwan ku wareejiyeen ciidanka muraabidiinta ah ee ku sugan furumaha wilaayada bakool kuwaasoo allah fadligii cadowgooda ku qasbay inay ku go'doomaan goobaha farakutiriska ah ee ay kaga sugan yihiin wilaayada gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanada hoostagaha degmada xudur gaar ahaan magaalooyinka garasweyne dudumaale iyo yowkoyow ayaa walaalahooda ku sugan furumaha hore ku wareejiyey hadaayaad kala duwan sidaha ay sharxayaan qaar ka mid ah gabdhahaasi oo aan qadka teleefoonka kula hadalnay mujaahidiinta koronto hore ka jarsan inaan dad hadiisku ku wareejiyaa sabaana hadayaasha saydo ka kooban soddon sideed dooro biskude soddon sadde jirkaan waxaana boqol todobaatan caag oo caagadi qaboojiha ah ku dhawaad todoba boqol oo doolar mishaari oo ka jarta may dheeraayo susuman loor mishaari ana dhijarta antaasa may rabaan inan ku wareejina mujaahidiinta kasugan koronto hore onaalaha kasugan koronto hore gadaalkiina hajara gabdho muslimaada oo mujaahidaada oo sandifacaas oo hor ii gadaalsiinta jarta caagadaha siingabojiyaas xaafadin toogda eesin dhagaalayaa soo siintijarta ilaa idintii aan ku murugdeena gaalada magacaygu waa ummi cabdirasaaq deegaankaygu waa yeysow naga mujaahidiin mirsara galneeyo hadeedis kala duwan oo aagada ku jiraan biskutka ku jiraan amaanidooyinka ku jiraan macawisto ku jiraan doonka ku jar daaradka ku jiraan lacagda ku jarta mishaariga ku jarta iyo mujaahidiinta inta ku kala galno ilaahay subxaana watacaala meesha ka tuuganayna inti intasaan ku saraysan hadiyna makaayadaan loo dhigaayo ogolaa jiniisa ilaahay gacanti ilaahay ku korkeena ilaahay gaalada wejiga ilaahay ka tuugan mujaahidiinta may ba'an leenaa garabkii ma aan insha allah intii banarsani baaga ete garabkii muku bahaana aalmeelga roogde kulli adhaka riida muslimiintan ilaahay sharaf imay dheeraas izazii lama wanaag tootiodheega subaanuntun adduunyada roogna imaa inaynu shahaado helnowna shahiidna imaa inaynu noolano may dheeraas adduunyada baaqan dhamaas dheeg sugaan idina dulli imay dheeraas khasaaro yaa ilaahay siin diyaari qoob adduunya roogtagna kii dhaaba dinkanya mujaahidiintaan seen kii dhaabe qoob aakhiran batagna may dheeraas cadaabka ilaahay wiinayo ilaahay gunaashay ka tilmaamiya siin taala ilaahay mujaahidiinta galamjo korka weele jihaadka ka dareera ilaahay may larayso irisi dambani wanaaji insha allah mujaahidiinta hanbo aayana su-aalaha ka kaalmaan dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ee gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada tiyuglow hadayaad kala duwan ay ku wareejiyeen geesyada towxiidka ah ee ku jilba xiran furumaha wilaayada bokool waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa afur u sameysay qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaas sida mar kale warbixintan uu ku haya marwaan maxamed waa wejiga labaad mashruuca afurinta dadka masaakiinta ah ee tabaaleysana kaasoo ah barnaamij socdo muddo sannado xiriir ah oo marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaana maamulka islaamiga ah ee magaalada ceelbuur ka sameeyo gudaha magaalada wejigan labaad ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan soddon ruuxa waxaana ololahan oo ah mid loogu gurmado dadka danyarta ah ee iska kaashada nabadoonnada ganacsatada iyo waxgaradka magaalada iyagoona isku xilqaama sidii ay ramadaanka u samatay bixin lahaayeen masaakiinta raashinka noocyadiisu kala duwan ayaa la siiyey dadkii ka faa'iidaystay ololahani waa kan mid ka mid ah guddiga ka howlan afurinta dadka masaakiinta ah oo ka warbixiyey wejiga labaad ee mashruucani ka socda bishan ramadaan magaalada ceelbuur insha allah meeshaan galabta mar labaad waxaa lagu qaybinaa degmada ceelbuur waxaa lagu qaybinaa dadka masaakiinta oo afuri karin iyo afar lagu qaybinaa ilaahay mahaddu iskale subxaana wa tacaala galabta soddon iyo saddex qoys yaa loo qeybiyey raashin ilaahay subxaana wa tacala ayaan ku mahadinaynaa arrintaas oo iskaashadeen maamulka degmada guddiga ganacsatada ilaahay subxaana wa tacala ayaa ku mahadsan bisha kowdii tobankeedina soddon qoys ayaa wax la siiyey maanta soddon iyo saddextaana maanta talabaatay saddexna waxaa la siiyey soddon iyo saddex qoys ilaahay ku mahadinaa subxaana wa tacaala ayagana allaan ku anfacan leenahay dadka ka shaqeeyna ilaahay ajir xasanada ka siiyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka tabaalaysan ee ka faa'iidaystay mashruucana ayaa ka warbixiyey ololaha afurinta ee loo sameeyey magacaygu xasan maxamuud faarax waaye degmada ceelbuur ee gobolka galgaduudeed waxaana la siiyey raashin isugu jira bariis sonkor bur saliid afurka waaye dadka qaatay waa adiga dad tiro badan oo gaaraya soddon ruux waxaan qaadannay raashinkaas ayuu nuuc isugu jira wuxuuna siiyey kor allaha ka dhigo hoos allaha kala yaabo cadowgana allaha jabsho cadowga allaha jabsho gaalada iyo wixii la socda allaha jabsho ilaahay saasaan ka baryaynaa kuwa nugu soo duulaaya kuwax gadaal u jabay allaha ka dhigo anigoo jooga degmada ceelbuur oo afur loogu sameynaya dad oo masaakiin ah oo maxaa tira daay la siinaayay bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid mujaahidiintaa bixinaysay walaayada qayr badan allaha siiyo waa qaataano waxaa la isiiyey haaf bura iyo haaf sokor iyo haaf saliida iyo laba caago saliida dadka qaata adoo dad badan waayo soddon ilaa soddon qof gaaraya maasha allah maasha allah ilaahay baa ku mahadsan aad iyo aadan ugu farxsan cabdi xaashi cashuur magaalada caalbuur rubca bura caag saliida gaaladan allaha jabsho culummada ilaahay kor ha ka dhigo qayr badan allaha siiyo gaaladan allaha jabsho qayr badan allaha siiyo anigoo ku sugan magaalada caalbuur muslimiinta afur loo bixinayay afur la siinayay afurkii dad badana ka faa'iidaystay walaayada noo qaybiday alxamdulilahi shurbilcaalamiin waxaa la qaybinaya sokor iyo bur iyo bariis iyo saliid maasha allah ad waa ka helna alxamdulilahi shurbilcaalamiin dad badana ka faa'iidaystay oo rag iyo dumarba leh mashruuca afuri walaalkaaga waa mashruuc ay caan ku yihiin bulshada reer caalbuur marka la gaaro bisha ramadaana waana dhaqan soo jireen ah oo ramadaanka ay caan ku tahay magaaladani wuxuuna barnaamijkani isxilqaanka ah ee loo gurmanayo dadka danyarta ah soo bilowday markii ay magaaladani ka baxeen ciidamadii xabashida itoobiya iyadoona ololahani uu hadda galay ramadaankiisii sideedaad mahadsanid marwaan warkii subaxnimona waxaa u dambeysay warbixinta marwaan maxamed inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu